Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Jubbaland Mudane Axmed Xasan Cumar oo ka jawaabaya baaqii madaxweynaha Jubbaland ee ahaa u gurmashada dadka ay fatahaadda iyo daadadku saameeyeen ayaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland ku wareejiyay doon matoorkeedii iyo sidoo kale jaakadihii badbaadada oo loogu talagalay dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. Waxaa doonta lagu wareejiyay Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubbaland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud. Axmed Xasan Cumar Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Jubbaland ayaa sheegay in ay mar walba ka qayb qaadan doonaan u gurmashada dadka ay fatahaadda iyo daadadku saameeyeen.
Innagoo ka duuleyna baaqii madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ee ahaa in loo gurmado dadku dadka fatahaaduhu saameeyeen ee guud ahaan Jubbaland aadka u saameeyeen wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dowladda Jubbaland waxay maanta ku wareejinaysaa doontan aad arkaysaan iyo matoorkeeda iyo agabkan loogu talagalay life jacketskan loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo ayay ku wareejinaysaa wasiir cabdiraxmaan wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland insha allah waxaan rajaynaynaa doontan inay si dhaqsiya ku gaarto meesha ugu baahida badan saacadan la taagan yahay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ka mahad celiyay doonta lagu wareejiyey
doontani waxaanu ka guddoonnay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dowladda jubbaland waa isku tashi iyo dadaal lagaga jawaabayo gurmadkii gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadkeeda ee dowladda jubbaland marka tani waxay ka mid tahay runtii arrin aad u weyn wax weyn bay ka taraysaa baahida rasmiga ah ee ka jirta fiilka ka jirta iyo deegaanada ka jirta inagoo wada og deegaanada jubbaland dhammaan maanta inay doomo u wada baahan yihiin kuwii webigu marhayay iyo meelahan webigu marayninba inay biyo qaadeen wax kaloo dadkaa lagu badbaadin karana aysan jirin marka waa doon dhammaystiran qalabkii life waxa weeye jacket life safing jacket waxa weeye oo isugu jira wasiir waa kaa guddoonnay aad baan waxa weeye ka mahad celinaynaa magaalooyin iyo deegaano badan oo ka mid ah jubbaland ayaa waxaa saameeyey fatahaado xoogan waxaana doontan ay kaalin ka qaadan doontaa sidii loo soo badbaadin lahaa dadka ku go'doonsan biyaha